subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno madaxii hore ee sirdoonka puntland ayaa sheegay in puntland ay caqabado waaweyn ka haystaan la dagaalanka al-shabaab madaxii hay-adda sirdoonka puntland cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa sheegay in hogaan xumo khibrad la-aan madaxda ciidanka ah iyo isku xirnaanta hay-adaha amniga oo aan adkayn ay ka faa'iidaysteen maleeshiyada ururka al-shabaab taasina ay horseeday weeraradii cuslaa ee lagu qaaday saldhigga af urur hase yeeshee dowladda puntland waxay horey uga adkaysatay in ay ku jirto dagaal adag ciidankooduna ay ku filan yihiin inay iska difaacaan islamarkaana ay ka saaraan buuraleyda galgala warbixintan waxaa inoo diyaariyey waryaheena haaruun macruuf cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu u sheegay idaacadda v o a inay jirto dayacaad badan maadaama al-shabaab ay u suurto gashay in muddo kooban gudaheed ay laba weeraroo culus ku qaado saldhigga af urur weeraradaasi oo kala dhacay bilihii juun iyo sebtembar ayna ku dhinteen askar badan number one waxay ahayd inaysan maaragtay ay arrintaani ay ahayd arrintii ugu horreysay uguna khasaaro badneyd ciidan soomaaliyeed meel degan ay intay jireen al-shabaab ay weerar ku qaadeen waxay ahayd weerar la fuliyey laba xilli oo sagaashan cisho gudahooda oo isku ciidan lagu fuliyey isku meelna laga fuliyey isku siina ay u badan tahay in loo fuliyo arrintaasi marka waxay muujisay halka maaragtay uu taagan yahay xaaladda amni ee puntland uu taagan yahay waxaan isweydiiyey su-aalaha ah maxaa arrintan ay usoo noqnoqotay waxaa marka kow ka ahaa in amoodid inaysan u diyaarsaneyn dowladda puntland laamaheeda amniga sidii ay ugu hortegi lahaayeen oo ulana hirgeli geli lahaayeen faralka al-shabaab ama argagixisee deegaanadaasi jira waa number one number two waxaa soo baxday waxbaa dhacay wixii hadday dhacaan mas-uuliyad mas-uuliyadeedii yaa qaadan lahaa mas-uuliyaddii waxaa moodaa inaysan ilaa hadda dowladda puntland aysan si qeexan aysan u sheegin cidda mas-uuliyadda iskale waxaan ka wadaa mas-uuliyadda tani ma laamaha sirdoonka puntland baa iskale ma hogaanka ciidanka difaaca iskale guud ahaan waa inay mas-uuliyadda tani ay cid fuushaa cabdiyare oo ka mid a khubrada ugu aqoonta badan dhinaca amniga soomaaliya waxa uu sababeeyey waxyaabaha al-shabaab u sahlaya inay weeraradan culus ku qaadaan ciidamada amniga ee puntland xagga hogaansimada ciidanka oo uusan u diyaarsaneyn difaaca maaragtay bayska ama difaaca deegaanka ciidan ciidan hadduu meel dego qorshayaal iyo qaabab uu leeyahay oo isu difaaco lambar kow bay ka tahay lambar laba waxaa ka ahayd in hay-adaha amnigu ay ku feelgaroobeen ama ay ku dhaceen ama ay ka habsaameen inay tabiyaan treedka ama khatarta ka imaanaysa al-shabaab ee ku wajahan guud ahaan maaragtay puntland hay-adaha amniga gaar ahaan saldhigga af urur oo noqday bartilmaameed taariikhiya oo jilicsan oo had iyo jeer lagu weeraro ciidanka qayb waxaa ka ahayd guud ahaan bolisiga iyo istaraatiijiyadda puntland ee ku wajahan ururka al-shabaab aada moodid inay tahay mid aan la jaan qaadi karin xaaladda hadda ay ku sugan tahay hase yeeshee cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamka waxa uu leeyahay al-shabaab ayaa ku soo badatay deegaanada puntland laakiin waxba iskama bedelin istaraatiijiyadii maamulka si kalaa loo dhigi karaa waxa waxay u muuqataa inay tahay maadaama shabaabku lagu soo jebiyey koonfurta inay ku soo bateen oo firxadkoodii faraha badnaa uu runtii gundhig u yahay arrintan marka waxaad moodaa istaraatiijiga ama la dagaalanka guud oo puntland inaanu wax badan iska bedelin ee ay weligeedii allaheed sidii ay ka ahayd shabaabka ay ka tahay mar kastaba puntland sida aad ka warqabto waxay ahayd amnigu wuxuu ahaa xeerka xeerka maaragtay xeerka bulshada u dhigan in ammaanka puntland la sugo dowlad iyo shacbiba marka ma ahayn wax military keliya lagu sugo waxa hadda uun colayska soo kordhay wuxuu ahaa inay argagixisadii isku soo aruursadeen meeshaas buuraleyda ah u badan marka taasaad moodaa inay kuleylka hadda keentay maahe anigu u malayn mayo wax weyn oo puntland ay qaban jirtay inay yaraadeen waxaa hubaal ah in weerarada al-shabaab ay ka geystaan puntland ay sidoo kale ka dhacaan koonfurta soomaaliya waxayna weeraro culus la beegsadaan ciidamada amisom ee nabadilaalinta iyo kuwa dowladda soomaaliya waxaana ugu dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada beled xaawo toddobaadkan oo ay ku dileen afar iyo toban askari haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhinaca amniga ee ay qaadi karto puntland si ay uga gaashaamato weeraro kale oo noocan ah oo dhaca cabdiyare ayaa ka warramaya in ay abuuraan ama ay boorti boorka uga jabtaan hay-adihii amniga markii haddiisan jirin wardoon ama intelligency uusan jirin maamulku iyo hay-adaha amnigu maba shaqayn karaan ama waxaa ma dhigi karaan waa indhala marka in indhaha loo kala furo oo la helo hay-ada amni ama unugyadii amniga iyagoo la kaashanaya gudahooda iyo gaar ahaan dadka baatinerka ah ay arrintaasi ay tayayaan ay korna u qaadaan waa qodob qodobka labaad oo meesha ku jiraahay inay hay-adaha amnigu ay si dhow oo joogto ahi ay u wada shaqeeyaan waxaa xaqiiqa waxaa laga yaabaa inay arrimo badan oo ku saabsan securityga ama amniga inay hay-adaha qayb kamid ay hayaan laakiin ay adag tahay ama aysan jirinba inay u gudbiyaan hay-adaha kale oo iyagaba sida baarelka la shaqeeya oo within maarata security institutionka kamid ah marka arrintaasi in la abuuro wada shaqeynta in la xoojiyo hay-adaha amnigu dowladdu waa inay xil iyo mas-uuliyad iska saarto arrinta kale wada shaqeynta maamul goboleedyada oo arrintaani securityga qeybka ah muhiima ka ah sidaa ognahayba arrintaani waxaa layidhahdaa waa network baa waxay arrintan u samaysan tahay xaaladaha amniga darada ee waddanka ka jira soomaaliya guud ahaan marka dee shabakad shabakad baa lagu jibin kara haddiisan shabakad jirin arrintaana laga hortago arrintaan laga guuleysanayo marka waxaa soo wada waxa weeye puntland waxay xuduud la leedahay somaliland waxay xuduud la leedahay galmudug mas-uuliyaddeeda yaday saaran tahay inay la yimaadaan qorshe iyo policy iyo siyaasiyad ay ku wada shaqeyn karaan cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ayidsan yahay muhiimadda ay leedahay in puntland ay xiriir dhow la yeelato maamulada ay deriska yihiin si ay amniga uga wada shaqeeyaan qodobkaasi oo uu soo jeediyey cabdiyare absolutely taa sax weeye mar kastaba puntland waxay u baahan tahay gobolada koonfur ka jira oo gaar ahaan galmudug oo kale inay la leedahay xiriir fiican oo weliba xiriir keliya amni maahae xiriir bulsho ah ay la leedahay oo xiriir fiican oo ku salaysan iska warqab iyo cidda dembiga ka gelaysa ama puntland ka gelaysa oo dhinaca galmudug jirta ama galmudug joogta oo dhanka puntland tegaysa taas maba dhacdee inta badan waxaa loo baahan yahay inay xiriirkaa bulshada iyo iska warqabkaa iyo wixii mukhaabaraadku ay akhbaar isweydaarsan karaan na leeyihiin laakiin maadaama ay daciif yihiin hay-adahooda amniga iyo boliiskooda iyo sugidooda maaragtay mukhaabaraadka arrimihiisoo dhan maadaama ay daciif yihiin waxay u baahan yihiin dadka shacbiga ah inuu iska kaashado sababtoo al-shabaab waxaa jebin kara shacbi baa ka adkaan kara dowlad soomaaliyeed oo xoog badan ama midda dhexe oo xamar joogta dhe ama midda ama puntlandhe kama adkaan karaan haddaan shacbigooda isku duubnayn oo aanu raalli ka ahayn inaanay soo dhexgelin aanay iyagu awoodda saarin maahe wax milateri iyo mukhaabaraad keliya iyo lagu fiirin kara ma aha keliya waxaannu xiriir la samaynay qaar ka mida mas-uuliyiinta puntland si aan wax uga weydiinno aragtida ku jirta warbixintan balse nasiib darro way noo suuro geli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey nalna socodsiinayey